xaalad biyo yari ah ayaa ka jirta degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose sida ay maamulka degmadaasi sheegeen maadaama xilli roobaadkii lasoo dhaafay ee guga ah aysan roob ku filan helin badhaadhe iyo deegaanada kale ee u dhadhow gudoomiyaha degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose maxamed ibraahim faaraxa oo ka warbixiyey baahiyaha ka jira badhaadhe iyo deegaanada hoos yimaada ayaa sheegay in baahida ugu daran ee hadda ka jirta degmada badhaadhe iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay tahay xaalad biyoyari ah sida aan hadda ka horba u sheegnay baahaadku way fara badan yihiin laakiin waxa ugu sii muhiimsan waa xag biyaha sanadan roobka wuu yaryahay roob xagaayuu iska ahaa roob dhulka biyo geliya ma ahayn marka deegaanka waxaa ka jira biyo la-aan aan caadihayn baa ka jirta laga soo bilaabo hadday noqoto xeebaha hadday noqoto bariga intuba waa isku mid hal meel oy biyo ku jiraan maanta ma jiraan ceelashana waad arkaysa ma kaliya inay ahayaan dhana isku bedelin cusbo sababtaa roobka xagaayo iska ahaa roobka guga inta badan yaa meeshan ka dii jiray guga marka wuu yaraaday marka biyihii way godheen marka marka waad arkaysana maanta shaahi wax lagu kariyaa la waayo waxa noogu daran hadda waa biyaha haddii ruux biyo waayo de nolol meesha ma taallo marka degmada badhaadhe inta hadda gacanta dowladda ku jirta waa la imaan karaa kulbiyo baa la tegi karaa hoosingo baa la tegi karaa kambooni baa la tegi karaa kudhaa baa la tegi karaa burga baa la tegi karaa madhow baa la tegi karaa waa la tegi karaa marka hadda khaasatan kambooni waxaan u sameynay airport aad arkaysaanoo hal kilomitr iyo mitr ah ilaa adugu iyo kasii badan hadda hay-adan v v c i waxaan u malinaya hadde waxay wadaan waa waa rakarooni gabadh baa meeshan ku umulaysa ama way dhiig baxaysaa ama ilmihii baa maarata ku qallaconhaya ninkaas khayr laha siiya wuxuu sameeyaa doon buu u karayaa ilaa iyo laba boqol oo kilomitr oo bad ah ayuu sii mariyaa mararka qaarkoodna kala wareeg buu mariyaa tii hadda ugu dambeysay ay ka qaadeen kudhaa isbitaalka hadda ku umushay ayaa ugu dambeysay oo mamaha daraad uu ka qaaday meesha runtii baahiyaadka meesha ka jira oo ay kalifaysa cimilada iyo duruufaha adag maadaama ay wadooyinku furnayn wixii la isticmaala ay tahay bad oo sababaha nagu kalifay ay tahay airboodka inaan samaynaba waxaad moodaa in ay dhib weyn muxuu ahaa uu meesha ka jiro marka waxaa hadda noogu daran waxaa weeye waa barnaamijkaas xagga biyaha xilli roobaadkii lasoo dhaafay ee guga ah ayaan si wanaagsan uga curan badhaadhe iyo deegaanada kale ee ku yaala jasiiradaha gobolka jubbada hoose taas ayaana keentay in xilligani xaalad biyayari ay ka jirto badhaadhe iyo deegaanada kale ee u dhadhow